الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sagaashanaad ee suuratu yuunus allah waxaa u yihi subxaanah وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله وحاول سبحانه وجاوزنا waxaanu ka gudbinay ama ka tallaabinay bibani israa'iila nimankii reer bani israa'iil albaxra baddii ayaanu ka tallaabinay oo ka gudbinay fa atbacahum dabeed waxaa soo raacoo ka daba yimid fircawnu fircoon baa soo raacay iyo wa junuuduhu iyo ciidankiisii ayaa ka daba yimid bagyan liajli bagyin dulmi iyo xadgudub iyo gardarre darteed bay uga daba yimaadeen iyo wa cadwa cadownimo iyo xadgudub dartii oo xoole ay ka siteen iyo xaq kaga maqnaa ma jirine dulmi iyo xadgudub dartii bay uga daba yimaadeen xataa idaa adrakahu fircoon markii uu soo gaadhay algaraqu qarqoonkii biyaha uu ku qarqoomayey lagu hafinayey markuu soo gaadhay qaala waxau ihi markaa fircawn aamantu waan rumeeyey annahu ana alamra washa'na in arrinka iyo xaalku yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila aladii kii mooyaane aamanat ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila reer banuu israa'iil wa ana anigu min almuslimiina kuwa hoggaansamay ee ilaahay u hoggaansamay ayaan ka mid ahay alaana waqiila lahu usoo qadar waxaa lagu yidhi markaa fircawn markuu sidaa ku qowlay ayaa waxaa lagu yidhi alaana ma hadda ayaa tu'minu rumaynaysaa usoo qadar ma imika ayaad rumaynaysaa walxaal qad casayta aada caasiday qablu hore adigoo hadda ka hor ilaahay caasiyey ma imikaad rumaynaysaa oo wa kunta aada hore u ahayd min almufsidiina kuwa arladiyo addoommadaba fasahaadiye aada hore u ahayd miyaad imika rumaynaysaa allah waxau ihi falyowma maanta nunajiika meel sare ayaanu ku saaraynaa ay narfacuka calaa najwati min alardi sida aysaru tafaasiirka abubakr jaabir aljazaa'iri uu ku soo qadarayo ay najcaluka calaa najwatin min alard waxaanu kaa yeelaynaa meel sare oo dhulka ka mid ah oo baktigaaga meel bannaan oo laga wada arko ayaanu dhigaynaa weeyi si lagugu cibro qaato alla waxau ihi falyowma haddaba maanta nunajiika kor baanu kuu qaadaynaa oo meel sare ayaanu ku yeelaynaa maaha darajaa kor lagugu qaadayaaye badda gunteeda iyo biyahaad ku hafatay inta lagaa soo siibo ayaa meel bannaanoo lagu wada arko lagu dhigayaa weeyi falyowma maanta nunajiika makaan sare ama meel sare ayaanu ku saaraynaa bibadanika maca badanika iyadoo jidhkaaga lala qabo oo biduuni ruux iyadoo ruuxi aanay kugu jirin ilaan waa halaagsamoo waa baktiyey e laakiin jasadkaagii oo dhammaystiran oon ruux iyo nafi ku jirin ayaa meel sare aanu saaraynaa litakuuna si aada u ahaato liman cid aada ugu ahaato khalfaka adiga kaa dambeeya aayatan cibro iyo calaamad lagu waantoobo si aad dadka kaa dambeeya ee ku arkaya ay kuugu cibro qaataanood calaamad iyo astaan wax lagu qaato ugu noqoto waxaa kaloo lagu fasiray nunajiika ay nukhrijuka badda gunteedaanu kaa soo saaraynaa ilan biyihii baa lagu hafiyey dadkii markaa baddu dee waa wada liqday marka adiga badda gunteedii intaanu kaa soo saaro ayaanu badda xeeligeeda iyo bannaanka la wada arkayo aanu ku dhigaynaana waa lagu fasiray haddaad badbaadada sideedii u daysana waxaa looga jeedaa un badbaadada jidhkaagaa bannaanka lasoo dhigi si lagugu cibro qaato oo falyawma maanta nunajiika waanu ku badbaadinaynaa bibadanika ay maca badanika yacni iyadoo ruux iyo nafi aanay kugu jirin laakiin jasadkaagii ayaa dee badda hoosteeda inuu ku baaba'o waanu ka badbaadinaynaa oo intaanu kaa soo saaraanu bannaanka kusoo dhigaynaa litakuuna si aad ugu ahaato liman khalfak cidda kaa dambaysee gadaashaada ahaatay si aad ugu noqoto aayatan calaamad iyo astaan lagu cibro qaato oo wax lagu waantoobo allah waxau ihi wa ina kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ihina can aayaatinaa aayaadkayaga lagaafiluuna kuwa moogan weeyi oon warba u hayn allah waxau idhi walaqad bawanaa wallaahi baan ku dhaartay laqad bawanaa waanu dejinnay bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil waxaanu dejinnay mubawa'a sidqin meel wanaagsan oo run ah yacni waxaa looga jeedaa mubawa waa meesha la dege e degaan run ah ama run degaankeed waxaa looga jeedaa uun ay makaanan xasanan meel wanaagsan oo qiimo leh ayaanu dejinoo degaan uga dhignay warasaqnaahum waana dee meelihii basaatiintii iyo beerihii iyo fooqyadii iyo qusuurtii fircoon iyo qoomkiisa laga halaagay iyagu dhaxleen weeyaan macnuhu allah waxau ihi warasaqnaahum waananu arsaaqnay nimankaa reer banu israa'iil min aayibaati waxyaabaha wan wanaagsan ee xalaashee ayibaadka ee waxtarka leh ayaanu xaggooda ka arsaaqnay oo fama اkhtalafuu dabeed ismay khilaafin xataa jaaءahum ilaa wuu yimid alcilmu cilmigii oo waxyigii nebi muuse lagu soo dejiye uu muuse ula yimid oo macnaha cilmigii iyo waxyigay ku midoobi lahaayeen ayay ku kala tegeen cilmiguna maaha ka kala geeyey oo cilmigu waxbuu mideeyaaye wax ma kala geeyo laakiin waa iyaga hawadooda iyo dulmiga ay samaynayaan dartii bay ku kala tegeen allah waxau idhi ina rabbaka rabbigaa nebi allow yaqdii isagaa kala xukumaya beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maakii buu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa arrinka diintay isku khilaafeen qiyaamaha ilaahay baa u ka garnaqaya oo waxa weeyaan u kala garsooraya allah waxau idhi fain kunta haddaad ahaatay nebi muxamedow fii shakin shaki haddaad kaga sugan tahay mimaa kii anzalnaa aanu soo dejinnay ilayka adiga aanu kugu soo dejinnay fas'al bal weydii aladiina kuwa yaqra'uuna akhriyaya alkitaaba kitaabka towraad iyo injiila min qablika adiga hortaa waxaa la yidhi nebi muxamedow qur'aankaanu kugu soo dejinnay iyo waxyiga haddaad ka shakisan tahay bal adiga hortaa kuwii kitaabka akhriyiye weydii oo waxa weeyaan nimankii culimmadii yahuudeed raggoodii wanaagsanaa ee caadiliinta ahaa ee toosnaa sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo raggii lamidka ahaa bal hadda iyaga warayso iyaguna tilmaanta iyo xaqa way hayaane allah waxau idhi laqad jaa'ak alla ilahe dhab ahaan buu kuugu yimid nebi allow alxaqu xaqii waa kuu yimid min rabbik rabbigaa xaggiisa ayuu xaqii kaaga yimid nebi muxamedow ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa xaqa ka shakiya ha ka mid noqonin nebi muxamedow walaa takuunanna hana ahaanin min aladiina kuwii ha ka mid ahaanin kadabuu beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniyey oo fatakuuna dabeed aad ahaato waa jawaabkii haddii aad dee shakido amaba aad beeniso dabeed aad noqoto min alkhaasiriina kuwa khasaaray aad ka mid noqoto macnaha si aanad u khasaarin hana shakiin hana beeninin ina aladiina kuwa xaqat ay ku dhowowday calayhim korkooda kelimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisa cadaabku kuway ku dhowowday laa yu'minuuna kuwaasi ma rumaynayaan walow jaa'athum haba u timaadee kullu aayah aayad kastaaba ha u timaadee tansiiliyatan kaanat aw kowniya ama aayad kowniya ha noqoto oo aayaadkaa kownkaee makhluuqaadka waaweyn ee cirarka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha leh waayo makhluuqaadkao dhammi makhluuq kastaa waa aaya kowniya ku tusinaysa ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa wafii kuli shayin lahu aayatun tadulu calaa anahu waaxidu marka aayaadka kownku waa makhluuqaadka waaweyn aynu indheheenna ku arkayno aayaadka tanziiliguna dee waa qur'aanka iyo waxyiga rabbi uu soo dejiyey ee rusushiisa uu usoo dhiibay salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhim marka alla waxau yihi kuwa ay kelmadda cadaabku ku dhabowday ee ay korkooda ku sugnaatay laa yu'minuuna marnaba rumayn maayaan walow jaa'athum haba u timaadee kullu aayah aayad kastaaba ha u timaadee rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay ka arkayaan alcadaaba cadaabka cadaabkii alaliima ay ilmu'lima wa xanuujinayey ilaa cadaabka xanuujinaya indhahooda ay ku arkaan aayad kasta hadday u timaaddo mucjiso kasta hadday arkaan qur-aan kasta haddii lagu akhriyo rumayn maayaan waayo kelmaddii cadaabka ayaa korkooda ku xaqiiqowday alla waxau idhi falowlaa kaanat ay hallaa kaanat miyay ahaato qaryatun magaalo miyay ahaato magaaladaasoo aamanad rumaysay oo fa nafacahaa dabeed u anfacay iimaanuhaa iimaankeedu u anfacay miyay ahaato oo la helo yacni waa tirtirsi iyo boorin oo dee magaalooyinkii hore halaagsamay ee rusushii rumayn waayey ee cadaabku ku habsaday miyay magaalooyinkaasi noqdaan kuwo intay rumeeyaan iimaankoodu wax u taro may sidaa yeelaan sidaasaa u roonaan lahayde marka kaanadu waa taama mansuubna qaadan mayso qaryatuntay ku kaaftoomaysaa marfuuca aamanadana waa laga sifaynayaa marka macnuhu waxa uu noqonayaa falowlaa kaanad ay hallaa kaanat may ahaato oo la helo qaryatun magaalo miyaa la helo oy magaalo ahaato magaaladaasoo aamanad rumaysay miyaa la helo oo dabeed fa nafacahaa uu anfaco qaryada iimaanuhaa iimaankeedu waxu taro intaan cadaabkuba kusoo degin ilaa qowma yuunusa nebi yuunus qoomkiisii mooyaane oo iyagu rumeeyo dee cadaabkii laga rafciye weeyaan macnaha oo lamaa aamanuu markay rumeeyeen qoomkii nebi yuunus kashafnaa waanu kafaydna canhum iyaga cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii waa ka faydnay fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyada cadaabkii dulliga ee ku qabsan lahaa waanu ka kor yeello waa ka qaadnay marka ilaa qowma waxaa kaloo istinaha laga dhigi karaa munqaic oo hadalka horeba inta laga goosta ayaa macnuhu uu noqonayaa markaa miyaa magaalo la helo rumayso oo iimaankeedu wax u taro ilaa qowma yuunusa laakina qowma yuunusa ha yeeshee nebi yuunus qoomkiisii lamaa aamanuu markay rumeeyeen kashafnaa waanu ka faydna canhum iyaga cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii waa ka faydno waanu ka qaadnay fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyada cadaabkii ku habsan lahaa ee dullayn lahaa waanu ka qaadnay wamatacnaahum waananu u raaxaynay ree yuunus qowmu yuunus ilaa xiinin ilaa muddo laga gaadhayo oo intii ajashooda ka hadhsanayd ah alla waxau idhi walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi allow ma doonine la aamana way rumayn lahaayeen man fi lardi arlada waxa ku sugani kulluhum dhammaantood jamiican xaal ay yihiin dhammaantood kulligood waa rumayn lahaayeen marka mashiicadani dee waa mashiicadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd waa ilaahay hadduu qadari lahaa laakiin mashii'adii sharciga ahayd ma aha waayo ilaahay sharcan wuxuu uga doonay kullu man fi lardi dee inay alla rumeeyaan soo maaha sharcan waa looga doonay laakiin qadaran loogama dooninoo may wada rumayn dee badhna waa gaaloobeen badhna waxa weeyaan waa rumeeyeen fa minkum kaafirun wa minkum mu'min marka alla waxau yihi walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbiga maxay mafcuulka mashiicada waa la xadfaayo had iyo jeer dee siyaaqa hadalka dambe ama horaa laga fahmaa iminka la aamana man fi lardida ayaa laga fahmayaa mutacalaqa mashiicada oo macnuhu waxa uu noqonayaa walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaa nebi muxamedow ay iimaana jamiici man fi lard wax alla waxa dhulka ku sugan iimaankooda alla hadduu dooni lahaa ma doonine oo macnaha ma qadarine la aamana way rumayn lahaayeen man fi lardi arlada cidda dhexdeeda ku sugani kulluhum dhammaantoodba jamiican xaalayhiin dhammaantood waa wada rumayn lahaayeen alla waxa uu idhi afa anta adigu nebi muxamedow tukrihu nnaasa dadka ma adaa ku khasbaya iimaanka xataa yakuunuu ilaa ay ahaadaan mu'miniina kuwa mu'miniin ah nebi muxamedow dadka ma adaa ku khasbi kara iimaanka si ay mu'miniin u noqdaan waa maya taasi suurtagal ma aha alla waxa uu ihi wamaa kaana uma ahaanin linafsin nafna uma ahaaninoo uma habboona suurtagalna uma aha an tu'mina inay rumayso ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa mooye ilaahay oo u idma qadaran oo u qadaro mooyaane si kale kuma rumayn karto oo idanka sharciga ay qof walba dee waxa weeyaan ilaahay sharcan wuu amray inuu rumeeyo laakiin qadarka ayaa kala duwan oo dee qofkii loo qadaray iimaanna waa rumaynaya kaan loo qadarayna rumayn maayo waayo hidaayada iyo dalaalada labaduba waa biyad illaah qadarkana alla haya alla waxa uu ihi wayajcalu waxa uu yeelayaa alleh arrijsa cadaabka waxa uu yeelayaa cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan caqliga lahaynen waxba kala garanayn maaha macnaha way waalan yihiinoo waa dad dee miyir qabow cuqalo oo dantooda iyo muraadkooda adduunyo wata laakiin caqliga waxaa looga jeedaa kay ku garan lahaayeen muraadka ilaahay uu ka doonayo iyo cibaadada alleh kay ilaahay ku caabudi lahaayeen ayaa ka maqan mar haddii caqliga ilaahay lagu garan waayana waxa uu ka dhigan yahay kalcadam waxaan jirin oo kale oo waa kuwa aakhiro markay naarta galaan gaaladu ku calaacalaya wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaanu caqli iyo garaad iyo samac iyo basar leenahay halkan maanaan ku jireen marka halkaa waxaa laga garanayaa dee qof ilaahay caabudi waayey waa kayru caaqil mayeedhaanka waxba ma dhaamo in hum ilaa kalancaami bal hum adal waxa weeyaan xoolaha ayaaba dhaama haadihi alaayaat waxaa ku sugan aayaadkan waa tatimatu qisati nabiy llaahi muusa calayhi asalaam maca fircawna wa mala'ih waxay aayaadkani sii dhammaystirayaan qisaskii aynu xalay soo maraynay oo ah qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii haaruun yacni nebi muuse iyo haaruun iyo fircoon iyo waxa weeyaan ciidankiisa qisaskii dhex maray ayay aayaadkani sii dhammaystirayaan waxay noogu dembeysay iyadoo waxa weeyaan nebi muuse calayhi salaam intuu ka quustay fircoon iyo qoomkiisii uu habaaray oo ilaahay uu bariyey ilaahay inuu baabi'iyuu halaago ilaahayna waxa uu ugu jawaabo uu ku yidhi qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun waxaa alla uu yidhi muuse iyo haaruunow ducadiinnii waa la aqbalay ee idinku toosnaada kuwa wax magaratadee juhaasha ana waddadooda ha raacin ee ka baydha mar haddii ducadii la aqbalay ilaahay tabaaraka wa tacaala dee fircoon iyo qoomkiisii waa halaagayaa muuse iyo atbaacdiisiina waa badbaadinayaa sababtay taasi ku dhici lahayd baana ilaahay u sahlayaa nebi muusena loo waxyoonaya calayhi salaam nebi muuse markaa waxaa la amray goor habeennimo ah inuu qoomkiisii la guuro galo oo arladii fircoon uu kala baxo xagga baddana uula kaco markaa goor habeennimo ah ayaa nebi muuse nimankii reer banu israa'iil iyo atbaacdiisii waxa weeyaan uu la guuro galay mar alle markii fircoon iyo qoomkiisii iyo ciidankiisii waagii u baryey ayay nimankii tabeenoo ay garteen oo ay yidhahdeen wallahi reer banu israa'iil iyo muuse waa kuwaa idinka baxsadee arladii ka baxay fircoonna wax alle wuxuu ciidan iyo junuud lahaa intuu soo ururiyey ayuu yidhi inaga dabageeya way ka daba dhaqaaqeen mar alle markii nebi muuse iyo reer banu israa'iil baddii ay ku soo baxeen xagga dambena fircoon iyo ciidankiisii ay kaga soo baxeen ee indhaha la yska qaaday ayaa waxa weeyaan qowmu muusa waxay yidhahdeen walle waa laynahayaa falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun markii labadii col ay indhaha iska qaadeen ay is arkeen ayaa nebi muuse calayhi salaam asxaabtiisii waxay ku yidhaahdeen walle waa layna soo gaadhay waa taasoo waa laynahayaa xagga hore baddiiba aynaga xigtaa xagga dambena fircoon iyo ciidankaynu ka soo cararay markaasaa nebi muuse uu yidhi biqalbin waafiqin billaahi caza wajal isagoo ku hadlaya qalbi yaqiinsan ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo guushiisa iyo gargaarkiisa oon innaba kayr kayr iyo wax cabsiya aan lahayn ayuu yidhi kallaa inna maciya rabbii sayahdiin taasi waa ma dhacdo wax dhacaya ma aha fircoon iyo ciidankiisa ina qabanaya suurtagal ma aha wuxuu yidhi aniga rabbigay baa ila jira isagaana wadda iyo jidii bixinaya markiiba waxyigii baa nebi muuse ku soo degayoo faawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakaana kullu firqin kaawdi alcadiim markiiba nebi muuse waxaa loo waxyoodo alla ku yidhi nebi muusew ushaada badda ku dhufo baddii buu ku dhuftay baddii laba isleeg intay u kala jeexantay u kala dilaacday ayaa biyihii qaarna ay dhinacaa mareen qaarna dhinacaa mareenoo labadii dhinac ayaa laba buuroodoo waaweyn oo kale ayaa biyihii baddu ay noqdeen ilaahay baa u kala jeexo waddo uga sameeyey halkiibay mareen mar alla markii muuse iyo asxaabtiisii baddii ay ka dhammaadeen ee bannaankii iyo berrigii ay u badbaadeen ay u baxeen ayaa fircoon iyo ciidankiisii oo daba yaacayaana isku soo shubeen caqli xumadooda waxay is yidhaahdeen halkuu muuse marayd idinkuna mari markay ku soo dhammaadeen baddii ee kii ugu horreeyeyna uu badda xaggeedii dambe uu taagan yahay kii kalena uu lugaha la soo galay ciidankii fircoon markay baddii ku soo dhammaystirmeen kii u horreeyey kii u dambeeyey ayaa ilaahay biyihii badda isku soo dharbaaxo isku soo dhuftay markaas ayaa halkaa ay ku halaagsameen fircawn iyo colkiisii fircoon mar alle markuu arkay in maanta biyihii uu ku halaagsamayo o aan u baxayn ayaa uu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil alla ilaahe waan rumeeyey weliba ilayn inkaar qabay ilaahnimu sheegan jiraye ma odhan un ilaahay baan rumeeye si uu usii caddeeyo ilaaha uu sheegayaa inuu yahay kuu nebi muuse ku baaqaye reer banu israa'iil ay rumeeyeen ayuu kusii qeexo waxa uu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil ku kala ma aha waa kay reer banu israa'iil rumeeyeen ee nebi muuse uu iigu baaqayey markaasaa lagu yidhi alaana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiin ma haddaad rumaysay adoo hore u caasiyey arlada iyo adduunka ilaahay ba ifsaadiyey miyaad maanta rumaynaysaa dee laga maqli maayo weeye waayo towbatulqarqara mar haddii naftu ay hunguriga isugu timaado qofka ama cadaabka ilaahay uu arko oo cadaabka uu soo dego sida fircoon oo kale amaba ay cadeedu dee halkay ka dhacaysay ka soo baxdo dee towbadi waa hadhay iimaanna markaa ku anfici maayo waayo qiimaha iimaanku waa cinda alikhtiyaar markaad ikhtiyaarka leedahay laakiin iimaanka idiraariga eed ku khasban tahay ee aanad khiyaar kalaba lahayn dee kaasi midho lagama goosto mar haddaad cadaabkiiba indhaha ku hayso dee xaaladii aliimaanu bilgeyb waa laga yimid oo waa iimaanu lmushaahada waabaad arkaysaa kaasi ku anfici maayo iimaanka naafici waa aliimaanu bilgeyb markaan waxa weeyaan cadaabna aanad arkayn ee aada iska nabad qabto xaaladdaa iimaankaad rumaysa iimaan noqda halkiibaa fircoon lagu halaagay waxa dhacday markaa inkaar qabe dee dadka wuu xiniyasiibay wuu cadibay wuu cadaabay wuu dhibay wuu addoonsaday fastakhafa qowmahu fa ataacuuh inahum kaanuu qowman faasiqiin waxay ahayd niman u bahdiluu wax walba kula dhucu si walba ka yeelay nimankii reer banu israa'iil qaarkood baa shakiyey boo yidhi wallaahi weli ninkii malaha wuu noolyaho ma dhiman dabeed ilaahay xikmaddiisa wahuwa alxakiimu alcaliim yacnii wuxuu ka yeelay isaga in dadkii kaloo dham iyagoo halaagsamoo baaba'ay isaga jidhkiisii oo nafi ku jiran qalfoofkiisii iyo baktigiisii kii ilaahnimada sheeganayey bannaankaa in loo soo dhigo oo alla odhaahda uu yidhi falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aayatan waxa weeye dee kuwuu ilaahnimada u sheeganayey ee qaarkood ay is yidhaahdeen malaha ninkiibaa dhintay uun suurtagal ma aha inay indhahooda ku arkaan baktigiisiioo bannaanka yaalla oon nafi ku jirin qalfoofkiisii inay arkaan oo ku cibro qaataan ayaa ilaahay bannaanka usoo dhigay marka nunajiika waxa uu leeyahay abubakr jaabir aljazaa'iri ay najcaluka calىa najwati min alardi ay murtaficin minha bibadanika maca jismika duuna ruuxik macnuhu waxa weeyi waxaanu kaa yeelaynaa meel taag oo dhulka ka mida biyihii badda inta lagaa soo saaro ee lagugu halaagay ayaa meel taaga oo bannaana lagu soo dhigayaa jidhkaagii oo dhammaystiran oon ruux iyo nafi ku jirin waa si intay kuu arkaan ay kuugu cibro qaataan oo kuugu waantoobaan oo u yidhaahdaan wa kaa kii ilaahnimada sheegtay addoon daciifa inuu ahaayoo dulli ah oon karaamo iyo qiimo lahayn si ay u ogaadaan oo u aqoonsadaan nimankaa reer banu israa'iil markii dee cadowgoodii la halaagay iyagoo arkayoo indhaha ku haya waxaana aada iyo aada qofku uu ugu faraxti badan yuu ku indhadoogsanayaa cadowgiisii cadaabay isagoo indhaha ku haya marka la halaago dee wuu ku indhadoogsanayaa markaa markii cadowgoodii la halaagay iyagoo arkaaya ayaa weliba waxaa loogu nicmeeyey in degaankii cadowgaasi uu lahaa iyo dhulkiisii la dhexalsiiyey iyaga oo alla waxau ihi walaqad bawa'naa banii israa'iila mubawa'a sidqin warazaqnaahum min alطayibaat meel wanaagsan baanu dejinnay waa dhulkii masar ee fircoon uu haystay iyo dhulkii shaam arladii oo dhan nimankii la addoonsadee ladhib la dhibay ee la cadaabay ayaa gacanta loo geliyey oo rabbi waxa uu yidhi waawratna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wamagaaribaha waxaanu dhaxal siinay qoomkii la daciifsaday arlada berigeedii iyo galbeedkeediiba iyagaanu gacanta u gelinay aayaddaa laguma caddayn qoomkan dhulka la dhexalsiiyey kuwa ay yihiin laakiin aayaddii kale suuratu shucaraa ayaa lagu qeexo lagu caddeeyey inay reer banu israa'iil yihiin oo alla wuxuu yidhi kadalika waawratnaaha bani israa'iil cidda dhulkaa la dhexal siiyey waa nimankii reer banu israa'iil ee hore loo daciifsaday waxaa kaloo aayaadkan ku sugan saynu hore u tilmaanay ana alqur'aana xaqu min cindi illaah wa tahdiidu mukhaalifih qur'aanku inuu yahay xaq ilaahay xaggiisa ka yimid cidda khilaafta ee xaqnimada qur'aanka ka hor timaadana goodi iyo hanjabaad baa ilaahay usoo jeediyey tabaaraka wa tacaala allah waxau ihi fain kunta fii shaki mima anzalna ilayka fas'l aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik laqad jaءaka alxaqu min rabbika falaa takuunana min almumtariin haddaba waxaa asluub carabiya ah in mararka qaarkood shardiga lagu xidho wax mustaxiiloon marnaba dhacayn axyaanan shardi waxaa lagu xidhaa ama in ay ku timaadaa shay dhiciddiisu ay mustaxiilba tahay suurtagal ba aan ahayn sida aayaddan oo kale ma suurtagal aha marnaba nebi moxamed inuu ka shakiyo xaqa kusoo lagu soo dejiyey arrintaas suurtagal ma aha haddana in shardiyo ah ku timidoo waxaa la yidhi fa in kunta fii shakin hadda waad shakiday lama odhan laakiin waxaa la yidhi haddaad shaki kaga sugan tahay hee dee fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaab bal kuwii kutubta hore u akhriyi jiray ee ahlu kitaabkee toosnaa warayso oo weydii waxaa la yidhaha markaa shardigaasi waxa weeyi waa calaa sabiili alfardi waataqdiir waa ku qadaroo bal kaba soo qaado hadday dhacdaba inaad shakido ma dhacayse eh waa fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado warayso nimankii hore kitaabka u hayey aayaadka tilmaamaya shardiga in lagu xidho wax mustaxiiloon marnaba dhacayn waxaa ka mid ah qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiina ilaaha raxmaankii walad hadduu lahaan lahaa anaa ugu hor yani cidda caabude ugu horeysaa noqon lahaa waa mustaxiil oo ilaaha raxmaankii inuu walad yeeshaa waa mustaxiil an yakuuna lilaahi walad waa shay mustaxiila oo marnaba aan dhacayn haddana shardi baa lagu xidhay in kaana liraxmaani waladun haddii raxmaanka walad u sugnaan lahaa uma sugna eh waa mustaxiil marka halkaa waxaad ka qaadanaysaa in in mararka qaarkood inta ama shardigu uu galo dee wax mustaxiil oon dhacaynba qul low kaana fiihima aalihatun ila allaahu lafasadata haddii cirarki iyo dhulalka yacni aaliho aan alla ahayni ku sugnaan lahaayeen way fasahaadi lahaayeen oo ma aaliho aan alla ahaynba cirkiiyo dhulka ku sugan may waa mustaxiil marka mararka qaarkood shardiga waxaa lagu xidhi karaa waxaan dhacaynba waxaa ka mid a lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin nebi allow haddaad shirki la timaado oo shirki uu kaa dhaco walle camalkaagu wuu buri waanad khasaari oo suurtagal may tahay nebi maxamed shirki inuu ka dhaco may waa mustaxiil marka tanna waxay la mid tahay kuwaas lain ashragta sidaa nebi maxamed shirki uga dhacayn ayaa fain kunta fii shakin shakina aanu uga dhacayn waa mustaxiil walidaalika ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa ashuku walaa as'al ma shakiyayo mana su-aalayo mana shakiyayo ma shakisna oo yaqiin baan ku suganahay ahlu kitaabna waxba weydiin maayo ayaa ibnu cabaas uu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi laa ashuku walaa as'alu marka aayaadkani waxay tilmaamayaanun xaqnimada qur'aanka rabbi uu xaq yahay fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik oo iyaga laftoodaaba nebi moxamed waxba u qirsanayne ahlu kitaab maxaa laga weydiinayaa waxaa loo jeedaa kuwooda cuduusha ah ee toosan sida cabdillaahi ibnu salaam oo kale ina aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun alla wuxuu tilmaamay kuwa kelmadda rabbi ay ku dhabowday inaanay marnaba rumayneyn kelimatullah waa kelimatu lcadaab waa kelmadda cadaabkee alla u qoray ee ku waajibiyey kuwa mutaystay walow shi'naa la aatayna kula nafsi hudaaha walaakin xaqa alqowlu minii laamla'ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin ilaahay wuxuu tilmaamo uu yidhi haddaanu dooni lahayn dee naf walba hanuunkeeda waa siin lahayn oo walow shaaa allahu lajamacahum cala alhuda ilaahay hadduu doono dadka oo dhan hanuun buu ku kulmin lahaa waa wada rumayn lahaayeen ha yeeshee hadalka ilaahay iyo kelmadda cadaabku waxay ku xaqiiqowdoo ku sugantay alle inuu yidhi laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin waxaan jahannamo ka buuxinayaa jin iyo insiba kuwa gaalooba dhammaantood jahannamaan ka buuxinayaa marka kelmadda rabbi ee xaqiiqowday waa kelimatu lcadaab laamla'anna jahannamadaas weeyi markaa kuway kelmadda ilaahay ee cuquubada iyo cadaabku ku waajibtay dee marnaba rumayn maayaan waayo iyaga kelmadda u hormartay ee u sugnaatee u waajibtay waxa weeyi marnaba inaanay rumaynayn oo gaalnimo ku baxayaan kuwaasi markaa aayad kastaa hadday u timaaddo waxba ka bedeli mayso ama aayad tansiiliya ha noqoto aayaadka la soo dejiyey ama aayaadka kowniga ah ee cirkiiyo dhulka ay ku arkayaan ha noqotee waxba u tari maayaan aayaadku waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mashiiat llaahi naafidatun fi lkowni kulli ilaahay mashiiadiis iyo doonistiisu waxa weeyaan khalqigiis iyo kownkiisa oo dhan waxaa ku fulaya oo ku soconaya ilaahay waxa uu doono uun maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waxa alla uu doono ayuunbaa dhacaya waxaanu doonina ma dhacayo waayo dee kownka isagaale ilaahay oo mulkiya maaliguna mulkigiisa isagaa siduu doono ugu tashado oo ku tasarufa waxaa mashiicada alle iyadu inay naafi tahay tilmaamaya walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin wama kana linafsin an tu'mina ila biidn اllah marka dee hadduu alla dooni lahaa ayuu qadari lahaa ummaduba inay wada rumeeyaan waa la wada rumayn lahaa laakiin ilaahay qadarkiisu sidaa kuma dareerin xikmad xeel dheer baana ku jirto oo dee janno iyo naar waxaa loo abuuray qolo walba dee halkay mutaysata in la mariyo sidaasaa loo kala baydhayaa oo dariiq keliya aan loo wada marayn iyagoo dadku ay khiyaarkooda qabaan oon ruuxna la khasbayn ayaa nin walba dariiquu doorto lagu abaalmarinayaa falowlaa kaanat qaryatu aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunusa lama aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati اdunya wamatacnaahum ilaa xiin halkaas waxaa si kooban rabbi ugu tilmaamay qisadii nebi yuunus iyo qoomkiisa oo suwarka kale ayaa lagu faahfaahiyey laakiin halkan waa ishaaro iyo tilmaan uun oo nebi yuunus calayhi salaam wuxuu ahaa nebi ambiyada ilaahay ka mid ahoo dee qoomkiisaa loo diray wa ina yuunusa la min almursaliin dabeed dacwadii iyo tawxiidkii markuu ugu baaqay ee ay diideen ayuu nebi yuunus ka cadhooday markaa nebi yuunus iyadoon ilaahay u idmin inuu ka tago uu ka hijroodo ayuu isaga haajiray dabadeed markii uu ka tegey uu cadho kaga tegey dacwaddiina markay ka qaadan waayeen ayaa waxa weeyaan doon dee badda taagneed ayuu fuulay doontiibuu raacay doontii markay badda barhtankeedii ay marayso ayay cuslaatay oo la yidhi doontii way degaysaa oo socon mayso ilaa dadkan qof ka mida la tuuro waa la qori tuurtay waxa weeyaan qorigiisii baa soo baxay nebi yuunus oo isagay u soo baxday in la tuuro dee baddii baa lagu tuuray oo faltaqamahu lxuutu wahuwa muliim xikmad ilaahay ugu talagalay bay ahayde baalkii nimiriga ama yaxaaskii ama kalluunkii baddee weynaa oo afka kala hayoo alla ugu talagalay ayuu afka dalaq uga yidhi oo uga galay dabadeed cad iyo laf iyo jiidh midna isagoon jabin oon waxba yeelin ayuu calooshii kalluunka ku dhammaado u galay halkaas ayaa nebi yuunus ilaahay ka xasuustay fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aaalimiin madowyadaa kala sarreeya dhexdooda ayuu ka dhawaaqo uu yidhi allahayow ilaah xaq lagu caabudaa ma jiroon adiga ahayn xumaan iyo ceeb oo dhan waad ka hufan tahay waxaan ka mid ahaaday kuwa daalimiinta ee dembaabay waxa uu qirtay dee degdega uu qoomkiisii ka soo degdegay uu ka yimid iyadoon ilaahay u idmin dabeed imtixaankaasaa ilaahayna mariyey ilaahay waa ka badbaadiyey oo bannaankii iyo berrigii ayaa la keenay isagoo bad qaba waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala intii khilaaful awlaha ama arrintii laga habboonayd ee uu sameeyeyna ilaahay waa ka dhaafay waanu doortay oo sidii hore si ka fadli badan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka yeelay nebi yuunus calayhi salaam mar labaad ayaana qoomkiisii dib loogu diray oo dacwaddii uugu bandhigay waxaa dhacday markaa qoomu yuunus qiso qoomkaa nebi yuunus u gaara oo qoomamka kale aanay la qabin qaacidadii caamka ahaydna laga soo reebayo qaacidadaasi waxay tahay asalku waxay ahayd mar haddii qoom cadaabku dul yimaado oo cadaabka indhahooda ku arkaan dee inaan tawbad laga aqbalin illa waa tawbat lqarqara mar haddii naftu ay hunguriga isugu timaado ama cadaabka iyo cuquubada qoomku ay arkaan oo la dul keeno xaaladaa tawbadi way dhammaatay iimaanna anfici maayo laakiin qoomka nebi yuunus ilaahay baa xakiimoo dee xikmad xeel dheer leh qoomkaa nebi yuunus arrintooda waa ka duwanayd oo nebi yuunus markii uu ka tegey ayaa waxa weeyaan cadaabkii iyo cuquubadii baa la dul keeno cadaabkii indhahoodii bay ku arkeen dabeed cadaabkii intaanu ku habsan ayaa kulligood intay isku wada yimaadeen dad iyo duunyaba ayay toobad keeneen oo ilaahay baryeen oo alla isdhul yacni isku dhuldhigeen waxa dhacday markaa iyagoo cadaabkii arkay markii ay toobad keeneen ay rumeeyeen iimaankoodii wuu anfacay oo iimaankoodii waxa weeyaan iyo towbadii waa laga aqbalay cadaabkiina waa laga kor qaaday marka arrintaasi waxay khilaafsan tahay qaacidadii caamka ahayd ee odhanaysay waxa weeyaan falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lama ra'w ba'sana sida ilaahayba qur-aanka uu inoogu qeex uu inoogu caddeeyey waxa weeyaan dadku markay ba'siga iyo cadaabka alla ay arkaan iimaankoodu waxba u tari maayo qoomka nebi yuunus waa ka duwan yihi iyagoo cadaabkii arkay ayaa iimaankoodii anfacay oo cadaabkii laga qaaday oo dib looga celiyey marka culimmadu waxay yidhaahdaan dhacdadaas ama arrintaasi waxay gaar ku ahayd qowmu yuunus qowmkii nebi yuunus ayay gaar u ahayd ee ummadaha kale waxa weeyaan towbad iyo iimaan lagama aqbalo mar haddii cadaabka indhaha saaraan o ay arkaan lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati اdunya marka alla wuxuu tilmaamay in cadaabkii dib looga celiyey cadaaba alkhizyi fi lxayaati اdunya waxay culimmadu isweydiiyaan oo haddii kii adduunyada laga qaaday kii aakhira miyay gelayaan marka imaamu shinqiid oo kale adol bayaanka waxa uu ku leeyahay mar haddii cadaabulkhizyigii adduunyadaba laga rafciyey iimaanna ay la yimaadeen iimaanka cadaabkii adduunyada ka badbaadiyey ka aakhirana waa ka badbaadinaya allah waxau ihi wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra faatbacahum fircaunu wajunuuduhu bagyan wacadwa allah waxau ihi wajaawaznaa waxaanu ka gudbinay bibanii israa'iila nimankii reer banuu israa'iil albaxra baddii baanu ka gudbin oo ka tallaabinay faatbacahum dabeed waxa soo raacuu ka daba yimid fircaunu fircoon baa soo raacay iyo wajunuudu ciidamadiisii ayaa soo raacay bagyan liajli bagyin dulmi ay dulmiyayaan darteed bay uga daba yimaadeen wa cadwan waliajli cadwin iyo xadgudub iyo cadownimo darteed ayaa ay uga daba yimaadeen xataa idaa adrakahu lgaraqu fircawn markuu qaraqii soo gaadhay macnaha halaaggii uu biyaha ku halaagsamayey markuu soo gaadhay ayaa qaala waxa uu fircoon yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu ana alamra washa'na xaalka iyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila aladii allihii mooyaane aamanat ay rumaysay bihi alleh banuu israa'iila reer banuu israa'iil wa ana aniguna min almuslimiina kuwa hoggaansamaan ka mid ahay wa qiila lahu markaa waxa fircoon lagu yidhi intaa markuu ku qowlay al'aana ma hadda ayaa tu'minu rumaynaysaa walxaal qad casayta aada caasiday qablu hadda ka hor aada caasiday oo wa kunta aad ahayd min almufsidiina kuwa wax fasaadiya aad ka mid ahayd falyowma haddaba maanta nunajiika waan ku badbaadinaynaa bibadanika maca badanika iyadoo jidhkaaga lala qabo oo ruux iyo nafi aani kugu jirin oo sideenu kuu badbaadinaynaa macnaha waxa weeyi qalfoofkaaga iyo jidhkaagii ayaa meel taagoo bannaana aanu soo saaraynaa dadku si ay ugu waantoobaana wax ugu qaataan amaba waxaad ka dhigtaa nunajiikada ay narfacuka oo fal yowma maanta nunajiika meel sare ayaanu ku saaraynaa oo ku dhigaynaa bibadanika maca badanik iyadoo jidhkaaga lala qabo iyadoo macnaha ruux iyo nafi aanay kugu jirin ayaa badankaagii iyo jidhkaagii oo khalli ah ayaanu meeltaaga saaraynaa oo maxaanu talow sidaa u yeelaynaa litakuuna si aad u ahaato liman khalfaka cidda kaa dambaysa aada ugu ahaato aayatan calaamad ay ku cibro qaataan oy ku waantoobaan oo yidhaahdaan waa kaa bakhtiga kii ilaahnimada sheegtay ee dulliga ahaa waina kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka midihina can aayaatinaa aayaadkayaga lagaafiluuna kuwa moogan weeyi allah waxau ihi walaqad bawa'naa banii israa'iila mubawa'a sidqin warazaqnaahum min alطayibaat wallaahi laqad bawa'naa waxaanu dejinnay bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil waxaanu dejinnay mubawa'a sidqin meel wanaagsan oo run ah yacni meel dhaba oo xaqiiqo oo wanaagsan ayaanu dejinnay oo waa halkee dee waa arladii masar iyo shaam iyo dhulkay fircoon iyo qoomkiisu iska haysteen iyo qusuurtoodii iyo basaatiintoodii ayaa ay dhaxleen oo gacanta u galay walaqad bawaanaa waxaanu dejinay bani israa'iil nimankii reer banu israa'iil mubawa'a sidqin meel wanaagsan baanu dejinnay oo warasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggooda ayaanu wax kaga arsaaqnay oo fama اkhtalafuu dabeed ismay khilaafin xataa jaaahum اlcilmu ilaa cilmigii uuga yimid oo cilmigay ku midoobi lahaayeen ayay haddana xadgudub iyo dulmi dartii ay waxa weeyaan isugu khilaafeen ina rabbaka rabbigaa nebi allow yaqdii isagaa kala xukumaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maakii buu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa alla waxau ihi fain kunta haddaad ahaatay nebi allow fii shakin shaki haddaad kaga sugan tahay kagama sugnid marnabana maad shakiin laakiin waa fardan wa taqdiiran kaba soo qaado hadday dhici lahayd may dhicin dhicina mayse weeyi waa mustaxiil fain kunta haddaad ahaatay nebi allow fii shakin shaki haddaad ku dhex sugan tahay oo mimaa kii aad kaga sugan tahay anzalna aanu kugu soo dejinay ilayka adiga fas'al bal weydii aladiina kuwa yaqra'uuna akhriyaya alkitaaba kitaabka akhriyaya waa kitaabkii towraadaha ama injiilaha min qablika adiga hortaa waa kuwoodii cuduusha ahaa ee culammada ahaa sidii cabdillaahi ibnu salaam oo kale bal hadda kuwaa warayso oo weydii laqad jaaaka alla ilahi dhabahaan waxa kuugu yimid alxaqu xaq baa kuugu yimid nebi allow min rabbika rabbigaa xaggiisa ayaanu xaqu kaaga yimid falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa xaqa ka shakiya ha ka mid noqonin walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min aladiina kuwii ha ka mid ahaanin kadabuu beeniyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa oo fatakuuna dabeed aad ahaato macnaha haddaad dee beenisa amase aad shakido aad markaa noqoto waa jawaabkiie min alkhaasiriina kuwa khasaare aad ka mid noqoto macnaha si aanad u khasaarin ha shakiin hana beeninin alla waxau ihi ina aladiina kuwa xaqad ay ku dhowowday ku waajibtay calayhim korkooda kelimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisii cadaabkee laamla'anna jahannama kuway ku rumowday ee korkooda ay ku waajibtay laa yu'minuuna marnaba rumayn maayaan walow jaa'athum haba u timaadee kullu aayah aayad kastaaba ha u timaadee rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay arkayaan alcadaaba cadaabka ilaa ay ka arkaan cadaabkii alaliima ay ilmu'lima ee waxanuujinayey alla waxau idhi falowlaa kaanat ay hallaa kaanat miyay ahaato qaryatun magaalo may ahaato yacni magaalo miyaa la helo waa taamo kaanadu magaalada oo aamanad rumaysay macnaha ehelkeedu ay rumeeyeen ilaan waxaan rumaynayaa gidaarka maahae waa degaanka dadka degane oo fa nafacahaa dabeed ay waxu tarto waxu taro iimaanuhaa iimaankeedu u anfaco miyaa la helo magaalo intay rumayso waxa weeyaan iimaankeedu waxu taro ilaa qowma yuunusa nebi yuunus qoomkiisii mooyaane oo iyagu intay rumeeyeen dee iimaankoodii u anfacay amaba ilaa qowma yuunusa ka gooso oo waxaad tidhaahdaa laakina qowma yuunusa nebi yuunus qoomkiisii laakina qowma yuunusa ha yeeshee qoomkii nebi yuunus lamaa aamanuu markay rumeeyeen kashafnaa waanu kafaydnay canhum iyaga cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii fi lxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyada dulligii cadaabka cadaabka dulligiisii waa ka faydnay wamatacnaahum waananu u raaxaynay ilaa xiinin ilaa wakti laga gaadhayo waa inta ajashooda ka adhsane waanu u raaxaynay walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa ay iimaana man fi lardi jamiican wax alla waxa dhulka ku sugan inay rumeeyaan rabbi hadduu dooni lahaa muu doonine hee la aamana way rumayn lahaayeen man fi lardi arlada waxa ku sugani kulluhum dhammaantood jamiican xaal ay yihiin dhammaantood ee afa anta adigu nebi allow tukrihu miyaad ku khasbaysaa annaasa dadka iimaanka miyaad ku khasbaysaa xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaanayaan mu'miniina kuwa mu'miniin ah wamaa kaana uma ahaanin linafsin nafna uma ahaanin an tu'mina inay rumayso ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa mooye nafina waxa weeyaan si kale uma rumayn karto wayajcalu rijsa wayajcalu waxa uu ka yeelayaa alle arrijsa cadaabkiiyo cuquubada wuxuu ka yeelayaa cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan caqliga lahayn ee aan waxba garanayn ayaa cadaabka korkooda alla ka yeelayaa qul induruu maada fi اsamaawaati waalardi wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun qul waxaa tidhaha nebi allow induruu war bal eega oo fiiriyo u fiirsada maadaa maxay baa fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waalardi arlada dhexdeeda bal hadda cirarka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku sugan u fiirsadoo eegoo kuwaan toobo wax ku qaata oo makhluuqaadka ilaahay ka fakera oo u fiirsada wamaa tugni alaayaatu oo aayaadku maxay ka tarayaan iyo wannuduru kuwa digayee rususha ihi can qowmin qolo maxay ka tarayaan qoladaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn waa maada marka istifaamiye laga dhigo maxaa aayaad iyo rusul maxay ka tari dadaan iimaanba lahayn waxba amaba maada naafiye ka dhigo wamaa tugni alaayaatu aayaadku waxba ka tari maayaan iyo wannuduru rususha dadka u digaysaa can qowmin qolo waxba ka tari maayaan qoladaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn fahal yantadiruuna oo dadku miyay sugayaan kuwan gaalada ee nebi moxamedow towxiidka aada ugu taag weyday fahal yantadiruuna oo miyay sugayaan kufaartani iyo mushrikiintani ilaa midla ayaami aladiina kuwii dhacdooyinkii ku dhacay oo kale mooyaane ayaamka waxaa looga jeedaa alwaqaa'icu min alcadaab dhacdooyinkii cadaabka ee umamkii hore ku dhacay marka alla waxau ihi fahal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane kuwan gaaladee nebi moxamedow ku beeniyey ilaa midla ayaami aladiina kuwii dhacdooyinkii cadaabkee ku dhacay oo kale mooyaane ma wax kalay sugayaan kuwaasoo khalow tegay min qablihim iyaga hortood iyaga hortood kuwii ka horreeyey halaaggii ku habsaday oo kale iyagana inuu helo mooye ma wax kalay sugayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow faintadiruu suga innii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahee suga waa idin arka waxa idinku dhacaye alla waxau ihi uma nuraji dabeed waanu badbaadinaynaa rusulanaa rusushayada iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey kadalika ay kadalika alinjaa badbaadintaanu kuwaa badbaadinay oo kale ayaanu nji aanu badbaadinaynaa almu'miniina mu'miniinta injaa'an usoo qadar masderka badbaadin badbaadintaasoo xaqan xaq ah oo sugan badbaadintaa xaqa ahoo calaynaa korkayaga ku sugnaatay oo annaku aanu isku waajibinoonu nafteeda xaq kaga yeelay qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow in kuntum haddii aada ahaateen fii shakin shaki haddaad kaga sugan tihiin min diinii diintayda iyo dhaqankayga haddaad ka shakisan tihiin anaa idiin sheegaye ogaada falaa acbudu anigu ma caabudayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii kuwa caabudaysaan anigu caabudi maayo walaakin ha yeeshee acbudu waxaan caabudayaa allaha alle alladii allahaasoo yatawafaakum idin oofsanayo idin dilaya wa umirtu waxaana lay amray an akuuna inaan ka mid ahaado min almu'miniina kuwa rumeeye mu'miniintaa inaan ka mid noqdo ayaana lay amray wa an aqim wa umirtuda ku cadaf aayaadkan dambe oo wa an aqim waxaa tidhaha wa umirtu waxa kaloo lay faray an aqim toosi wajhaka wejigaaga nebi moxamedow toosi liddiini diinta u toosi xaniifan xaal aad tahay mid toosan ama maa'ilan can iladyaani kulliha ila diini alxaq yacni diimaha baatilka ah iyo shirkiyaadka adoo ka soo baydhaya oo diinta xaqa ahuun usoo leexanaya marka aqim wajhaka wejigaaga waxaa looga jeedaa qasadkaaga iyo niyadaada alla u badhax tiro waa ikhlaaskii oo walaa takuunanna hana ka mid ahaanin min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah marka ikhlaas iyo mutaabaco la kaalay oo waxa lagu laguu waxyoodayna raac camalkaagana alla u badhaxtir walaa tadcuu waxa kaloo lay amray walaa tadcu ha baryin min duuni illaah ilaahay sokadii ha baryin maa shay laa yanfacuka aan waxba kuu tarayn haddaad caabudo oo walaa yaduruka waxna aan ku yeelayn haddaad isaga tagto fain facalta haddaad nebi allow sidaa samayso oo ilaahay kayrkii aad barido ama caabuddo fa innaka adigu idan kolkaa haddaad sidaa yeesho min aldaalimiina kuwa daalimiinta aad ka mid noqonaysaa ee cibaadada ilaahay u xaqa u lahaa cid kale ka siiya ilan dulmiga u weyni waa ka ah ina shirka la dulmun cadiim marka waa waxaan marnaba dhacayn ee waa sidii tii horeo kalon waa calaa sabiili alfardi waltaqdiir waa wax mustaxiil ah alla waxau uhi wain yamsaska allah nebi allow hadduu alla kugu taabto bidurin dhibaato hadduu kugu taabto dhibaato uu kugu rido falaa kaashifa wax faydayaan lahu dhibaatada uma sugna ilaa huwa alla mooyaane wain yuridka hadduu kula doonana bikhayrin khayr falaa raadda wax celiya lifadlihi ilaahay deeqdiisa wax celin kara uma sugna yusiibu waxa uu ku asiibayaa alleh bihi fadligiisa uu gaadhsiinayaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida wa huwa alleh algafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qul waxaad ku tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow qad jaa'akum waxaa idin yimid alxaqu xaqii baa idin yimid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ayuu idinka yimid faman ihtadaa ruuxa haddaba hanuuna ee xaqa qaata fainamaa yahtadii wuxuu hanuunayaa uun linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeda ayuunbuu hanuunayaa waman dalla ruuxa hallaabaana fainamaa yadilu wuxuu u hallaabayaa uun calayha calaa duri nafsih naftiisa dhibaatadeedunbuu u lumayaa wamaa ana anigu ma ahaanin haddaan nebi moxamed ahay calaykum idinka korkiina biwakiilin mid loo tala saartay ilaalintiina iyo iimaankiina ma ihi oo anigu inaan idin soo gaadhsiiyo mooyaane qalbigiina diinta inaan geliyoon idinku ilaaliyo xilkayga ma aha taas ilaahay bay gacanta ugu jirtaa watabic raac baa la yidhi nebi moxamedow maa yuuxaa waxa lagu waxyoonaya ilayka adiga oo wasbir sabir waxa lagu waxyooday raac kuna sabir oo ku adkayso xataa yaxkuma allah ilaa ilaahay uu ka xukumaayo wa huwa alla khayru lxaakimiina inta wa xukunta ka ugu khayrka badan weeyi suuratu huud makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo saddex iyo labaatan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamura allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo kitaabun uxkimat aayaatu ay haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaas oo uxkimat la sugay oo la itqaaniyey aayaatuhu aayaadkiisa la sugay oo la itqaaniyey oon wax goldaloola iyo ceeb midna aan lahayn humma fusilat dabeed waa la caddeeyey oo waa la kala dhigdhigay kitaabkaasoo min ladun xakiimin ilaaha xukumka iyo xikmadda badan leh agtiisa ka ahaaday allaha xakiimka ahoo khabiirin xogogaal ah oo wax walba u aqoon iyo cilmi badan anlaa tacbuduu waxaad ku cilaysaa uma fusilada laamta tacliilkana usoo qadar oo waxaad tidhaahdaa kitaabkani waa kitaab la kala dhigdhigoo la caddeeyey maxaa loo caddeeyey anlaa tacbuduu lianlaa tacbuduu si aydaan u caabudin ila allaha ilaahay mooye axad kale inanii anigu haddaan nebi moxamed ahay lakum idinka waxaan idiin ahay minhu ay min allah ilaahay xaggiisa waxaan idinka ahay nadiirun dige u digaya bilcadaabi liman kafara bihi cidda ka gaalowda cadaab ku cabsiinaya wa bashiirun iyo bushaareeye ayaan ahay biljannati liman aamana bih janno ugu bushaaraynaya cidda rumaysa waan istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma tuubuu ilayhi dabeed xaggiisa u noqda oo maxaad helaysaan sidaa haddaad samaysaan yumaticikum ilaahay waa idin raaxaynaya mataacan raaxayn raaxayntaasoo xasanan wanaagsan oo hadday nolol tahay hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay nolol adduunyo wanaagsan baa alla idin siinaya ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayo muddadaasoo musaman la magacaabay oo de inta ajashiinu ay waxa weeyaan baaqiga tahe aada nolosha laydin qoray ah wayu'ti waxaan u siinayaa alleh kulla dii fadlin mid kasta oo fadli iyo wanaag leh fadlahu wanaagiisa ayuu rabbi siinayaa alfadlu اlأwal min alcabdi wa huwa alcamal الsaalix wاlfadlu الthaani min allahi wa huwa dukuulu اljanna fadliga hore waa addoonkuu ka ahaado waa camalkii saalixee uu samaynayey fadliga dambana waa deeqdii alloo jannada uu gelinayo addoonku markuu camal wanaagsan sameeyo weeyi alla waxau ihi wain tawallow haddaad jeedsataan fa innii anigu akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkii baan idinka baqayaa yacni waxaa laga xikaayoonayaa hadalka uu nebigu ku odhanayo isagoo dadkii waaninaya wain tawallow waan idin waaniye haddaadse jeedsataan fa innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii baan idinka baqayaa maalinkaasoo kabiirin weyn ila allah ilaahay xaggiisuunbuu marjicukum noqodkiinu ahaaday ay rujuucukum wa huwa alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi alaa hooyay baraaruga innahum iyagu waa kuwan gaaladan iyo mushrikiintan ree makaade yatnuuna way laabayaan suduurahum laabahooda liyastakfuu si ay isaga qariyaan minhu ay min allah ilaahay xaggiisa si ay isaga qariyaan alaa hooyaay xiina yastakshuuna marka ay isku dadayaan hiyaabahum dharkooda markay isku daboolayaan yaclamu waa ogyahay alleh maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba waayo innahu alleh caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiib yihiin ayaa ilaahay ogyaho arkayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaayaat waxa uu ku tilmaamay oo ugu horeeya almru biاtafakuri fi aayaati اllahi اlkowniya lilwusuuli ila alxaqi wa tahdiidi اlkaafiriin waxaa alla u amray addoommadiisa inay ka fakaraan oo u fiirsadaan ilaahay aayaadkiisa kowniga ah si ay xaqa u gaadhaan oo alla ugu aqoonsadaan gaaladana waa la hadido waa loo hanjabay oo alla waxau ihi subxaanah qul induruu maada fi samaawaati waalard wa alaayaatu alkowniya bal hadda eegoo u fiirsada cirarka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku sugan makhluuqaadkaa waaweyn ee ilaahay cirkiiyo dhulkaba u dhigay u fiirsada oo ha idinku xambaaraan ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad ku aqoonsataan oo dabeed rabbi aada caabudaan oo aydaan caasiin dabeed hadidaad iyo goodi baa lagu khatimay oo wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun dadka bilaa iimaanka ah maxay u tarayaan aayaadka iyo digniinaha rusuluhu ay bixinayaan waxba u tari maayaan weeyi dabeed alla waxau ihi fahal yantadiruuna ilaa midla ayaami aladiina khalow min qablihim oo ma waxay sugayaan kuwii ka horreeyey wixii helay mooye wax kale may taasunbaa hanti u ah iyagana heli doona dabeed alla wuxuu tilmaamay inuu badbaadinayo rususha iyo inta rumaysay oo najaatu lmu'miniina maca arusul waxaa alla uu tilmaamay in rususha iyo inta rumaysay cadaabka iyo cuquubada ay ka nabadgelayaan arrintaasina ay tahay arrin ilaahay naftiisa uu ku waajibiyo uu xaq kaga yeelay ilaahay cid wax ku waajibin kartaa ma jirto laakiin isagaa naftiisa xaq kaga yeelay inuu u hoyliyo rususha iyo inta rumaysay uma nunaji rusulana wladiina aamanuu kadalika xaqa calayna nunji lmu'miniin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan towxiid ullaahi caza wajala ilaahay tabaaraka wa tacaala keliyeynta lagu keliyeynayo ictiqaadkii iyo cibaadaadkii iyo acmaashii addoommadu samaynayeen qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diinii falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah walakin acbudu allaha aladii yatawafaakum wa umirtu an akuuna min almu'miniin yacni waxa uu nebiga la amray inuu dadka u caddeeyo inay towxiidka ku toosnaadaan shirkigana ay ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan dabeed aayaadkan waxaa ku sugan towjiihaatun ilaahiya linnabiyi muxamedi sala allahu alayhi wasalam walinnaasi cumuuman yacni towjiihaad iyo talooyin caama iyo dardaaranno ilaahay uu siinayo nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo caam ahaan dadka oo dhan oo uu tilmaamayo xaqnimada islaamka iyo towxiidka iyo waajibku inuu yahay inay raacaan wa anaqim wajhaka liddiini xaniifa walaa takuunana min almushrikiin walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk ilaa aakhiri alaayaat awaamirta nebiga la siinayana ummadiisuna waa kaga dayanaysaa oo way ku raacsan tahay oo isaga un gaar uma aha waxa kaloo ku sugan oo suuratu huud bilowgeeda ilaahay ku tilmaamay alqur'aanu wamasdaruhu wa muhimmatuh wa mowqifu lmushrikiina minhu qur'aanka iyo waxa weeyaan inuu yahay munazalu min cindi illaahi caza wajala mid ilaahay xaggiisa ka yimid iyo muhimadda uu qur'aanku leeyahay ayaa ilaahay ku tilmaamay fii bidaayati suurati huud waxaa kaloo alla ku tilmaamay sicatu cilmi illaahi wa fadlih ilaahay fadligiisa iyo cilmigiisuba inuu caami yahay wa yu'ti kula dii fadlin fadlah yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuuna inahu caliimu bidaati suduur waxaynu hore u tilmaannay sagaal iyo labaatanka suuradood ee xuruufta muqaacaadkii ku soo arooreen sida raajixa waa in lagu macneeyo xuruuftaas in cilmigeeda alle loo celiyo la yidhaha allahu aclamu bimuraadih laakiin waxaynu tilmaannay macnaha iyo xikmadda ilaahay uga jeeda waxaa ka mid ah alicjaazu wataxaddi markii gaaladii ay yidhaahdeen moxamed qur-aankan isagaa la yimid oo ilaahay kuma hadal ayaa ilaahay wuxuu doonay inuu nimankaa carbeed cajsi geliyo tilma tusiyo caajisnimadooda iyo inaanay qur-aankan oo kale keeni karayn si ay taasi daliil cad ugu noqoto waxaan inaanu moxamed la imane hadalkii ilaahay u yahay marka xuruufta muqaacaadka ana haddaad u fiirsato waxa ka dambeeya had iyo jeer qur-aan baa laga hadlaya oo imika suuratu huud aliflamra waxaa ka dambeeya kitaabun uxkimat aayaatuh qur-aankii baa laga hadlay aliflamim dalika alkitaabu suurat lbaqara qur-aankii baa laga hadlay suuratu yunus aliflamra tilka aayaatu lkitaabi alxakiim marka had iyo jeer xuruufta muqaacaadkaee googo-an ee qur-aanka xuruuftaa dabadood lagu soo hadal qaadayaa wuxuu daliil u yahay inay xuruuftani icjaaz iyo mucjizo ay tahay tilmaamaya qur-aankani inuu yahay kalaam ullah ujeeddaduna ay tahay qur-aankani wuxuu ka kooban yahay xuruufta alifbaataasada aad taqaanaan ee haddaad leedihiin moxamed baa keenay cidi idinkama aftahansano oo idinkama fasaaxa iyo carabi badnee dee bal keena haddaad keeni weydaan waxay daliil u tahay moxamed lamuu iman ee ilaahay baa ku hadlay tabaaraka wa tacaala marka waxaa ilaahay halkaa ku tilmaamay inuu qur'aanku yahay muxkam mid la sugay oo la itqaaniyey oo kitaabun uxkimat aayaatuh ixkaamku waxa weeyaan waa bimacna alitqaan waa sugidda oo wax goldaloola iyo khalal midna ma leh dabeed waa la ballaadhiyo waa la caddeeyo waa la tafsiiliyo uma fusilat min ladun xakiimin khabiir muhimadda ugu weyn ee qur-aanka loo caddeeyey kow waxa ka ah anlaa tacbuduu ila allah towxiid ullaahi caza wajal in ilaahay keligii la caabudo oo cid kale cibaadada aan lala wadaajin ayaa ugu horeeya qur-aanku wuxuu usoo degay dabeed allah wuxuu tilmaamay oo uu addoommadiisa amray inay dembi dhaaf iyo towbad la yimaadaan waxaanu u ballan qaaday hadday sidaa sameeyaan inuu adduunyadana nolol wanaagsan ku noolaysiinayo aakhirana abaal wanaagsan uu siinayo oo waxa weeye yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musaman wa yu'ti kula dii fadlin fadlahu yumatickum mataacan xasanan waa nolol wanaagsan oo adduunyada ah oo nolol wanaagsan inuu adduunyada rabbi ku noolaysiinayo aakhirana ajar iyo abaal wanaagsan inuu alla siinayo wa yu'ti kula dii fadlin fadlah dabeed alla wuxuu tilmaamay alaa inahum yahnuuna suduurahum liyastakfuu minhu alaa xiina yastakshuuna hiyaabahum dabeeca xun oo gaaladii iyo kufaarta ama mushrikiintu ay lahaayeen dabeecaddaasi waxay ahayd waxay moodayeen yacni ruuxu marka uu waxa weeyaan uu meel ku dhuunto madow ama guri u galo ama uu isqariyo waxay moodayeen caqli xumadooda inaanu ilaahay arkayn oonu ogaanayn waxay ku sheekaysanayaan markaasaa waxaa dhici jirtay dee intay meelaha ay isku qariyaan oo ay mariye isku dadaan ayaa waxay doonaan ay ku hadli jireen marka alla wuxuu tilmaamay inaanay sidaa ilaahay kaga dhuuman karayn alaa inahum yahnuuna suduurahum waxa uu abubakr aljaabir aljazaa'iri aysarka uu ku odhanayaa an yutaطi'uuna ru'uusahum fowqa suduurihim liyastatiruu can illaah fii zacmihim madaxoog iyo luquntooday hoos u dhigayaan oo laabta korkeeda kusoo foorarinayaan si ay ilaahay uga dhuuntaan waxay moodayaan inay sidaa ilaahay kaga qarsoomayaan markaasay marya isku dadayaan oo madax iyo mijaba ay isduuduubayaan iyagoo moodaya waxay ku hadlayaan markaa ilaahay inaanu arkayn waxaa loo tilmaamay markaas inuu ilaahay ogyahu arkayo oo yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun inahu caliimu bidaati suduur waxaaba kasii xeel dheer iska dhaaf waxay ku hadlaan iyo iska dhaaf waxay iyagu is yidhaahdaane xataa laabtooda waxa ku qarsoon ay qarinayaan ayuu ilaahay og yahay dee waxay muujiyaanay ku hadlaanna hadalkeeda baddaa allah waxaa uhi qul waxaa tidhaa nabi allow unduruu bal eega maadaa fi samaawaati samooyinka dhexdooda maxaa ku sugan bal eegoo u fiirsada iyo walardi arlada dhexdeeda wamaa tuqni alaayaatu aayaadku maxay ka tarayaan ama waxba ka tari maayaan istifaamta lafteedu waa macno nafyuun naafiya haddaad ka dhigtana way bannaanta wamaa tuqni alaayaatu aayaadku waxba ka tari maayaan kuwa tansiiliga ah iyo kuwa kowniga aba iyo wannuduru rususha dadka u digaysaa waxba ka tari maayaan can qowmin qolo qoladaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn ee fahal yantadiruuna miyay sugayaan ilaa midla ayaami aladiina kuwii cuquubadii ku dhacday oo kale mooyaane ma wax kalay sugayaan kuwaasoo khalow tegay min qablihim iyaga hortood qul waxaad ku tidhaa nebi allow fantadiruu suga cuquubada iyo cadaabka idin heli doona inii aniguna macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay uma nunaji dabeed waanu badbaadinaynaa rusulanaa rusushayada iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey kadalik ay kadalika alinjaa badbaadintaa aanu rususha badbaadinay oo kale ayaa nunji aanu badbaadinaynaa almu'miniina mu'miniinta injaaan masteruu soo qadar injaaan badbaadin baanu badbaadinaynaa badbaadintaasoo xaqan xaq ah badbaadintaa xaqa ahoo calaynaa korkayaga ahaatoo ku sugnaatay qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow in kuntum haddii aad ahaateen fii shakin shaki dhexdii haddaa kaga sugan tihiin min diinii diintayda falaa acbudu anigu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii walaakin ha yeeshee acbudu waxaan caabudayaa allaha alle alladii allahaasoo yatawafaakum idin oofsanayo idin dilaya wa umirtu waxaana lay amray an akuuna inaan ka mid ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniinta wa an aqim waxa kaloo lay faray wa an aqim toosi nebi allow wajhaka wejigaaga toosi liddiini diinta iyo daacada u toosi oo ikhlaas la imo xaniifan xaala tahay mid toosan ama xaniifan xaal a tahay mid ka soo iilanaya xumaanta iyo gaalnimada iyo shirkiga oo xaqa iyo tawxiidka usoo leexanaya walaa takuunanna hana ka mid ahaanin min almushrikiina kuwa mushrikiinta ana ha ka mid noqonin walaa tadcu hana baryin waxa kaloo lay amray walaa tadcu ha baryin min duuni illaah ilaahay sokadii ha baryin maa laa yanfacuk waxaan waxba kuu tarayn haddaad caabuddo walaa yaduruk waxna aan ku yeelayn haddaad isaga tagto fain facalta haddaad sidaa samaysood ilaahay kayrkii caabuddo fainaka adigu idan haddaa haddaad sidaa yeesho min aaalimiina kuwa aalimiintaad ka mid noqonaysaa wain yamsaska allaahu ilaahay hadduu kugu taabto bidurin dhibaato falaa kaashifa wax faydaa lahu dhibaatadii faydaa uma sugnaanin ilaa huwa isaga mooye wain yuridka hadduu kula doonana bikhayrin khayr falaa raadda wax celiyaa lifadlihi ilaahay fadligiisa wax celiyaa uma sugnaanin yusiibu waxa uu ku asiibayaa oo uu gaadhsiinayaa alleh bihi fadligiisa man yashaau cidda u doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a wa huwa alla alghafuuru allaha dembi dhaafista badan weeye alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow qad jaakum waxaa idin yimid alxaqu xaqi ayaa idin yimido min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday efaman ihtadaa ruuxa hanuuna fainamaa yahtadii wuxuu hanuunayaa uun linafsihi ay linafsihi ay linafci nafsihi naftiisa waxtarkeeda ayuunbuu hanuunayaa waman dalla ruuxa hallaabee lumaana fainamaa yadilu wuxuu u lumayaa uun calayha calaa duri nafsih naftiisa dhibaatadeedunbuu u lumayaa oo dhibka ka dhashaa isagunbuu ku dhacayaa cid kale waxba yeeli maayo wamaa ana anigu ma ahanin baa nebigu yidhi calaykum idinka korkiinna biwakiilin ay mawkuulin mid loo igmaday ilaalintood iyo iimaankooda watabic raac baa la yidhi nebi muxamedow maa yuuxaa ilayka wax lagu waxyoonayo oo wasbir u sabir xataa haddii lagu khilaafo adigu itabic raacun wixa xaqa ah walow keligaana noqo kuna sabir watabic raac maa yuuxaa ilayk waxa lagu waxyoonayo oo wasbir una sabir oo u dhabar adayg xataa yaxkuma allah ilaa ilaahay idinkala xukumaayo wa huwa an leh khayrulxaakimiina inta wa xukunta ka ugu khayrka badan weeyi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadih kitaabun ay haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo uxkimad la sugay aayaatuh aayaadkiisa la sugay oo la idqaaniyey oon galdoloola lahayn uma fusilat dabeed waa la caddeeyey min ladun xakiimin kitaabkaasoo min ladun xakiimin ilaah xikmad badan oo xakiima agtiisa ka ahaaday allaha xakiimka ahoo khabiirin cilmi badan oo xogogaal ah maxaa loo caddeeyey kitaabkoo loo kala dhigdhigay anlaa tacbuduu lianlaa tacbuduu si aydaan u caabudin ila allaha alla mooye axad kale inanii anigu baa uu nebigu yidhi lakum idinka waxaan idiin ahay minhu ay min allah ilaahay xaggiisa waxaan idinka ahay nadiirun dige ayaan idiin ahay oo macnaha u digaya kuwa gaalooba cadaabku cabsi gelinaya wa bashiirun iyo bushaareeye mu'miniinta ugu bushaaraynaya jannada waan istakfiruu dembi dhaaf dalba oo rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi dabeed xaggiisa u noqda oo maxaad helaysaan yumatickum waa idin raaxaynayaa alleh mataacan raaxo xasanan wanaagsan ilaa ajalin ilaa muddo inta laga gaadhayo muddadaasoo musaman la magacaabay intaa adduunyada ku nooshihiin ilaahay nolol wanaagsan buu idin siinayaa wa yu'ti waxaanu siinayaa kulla dii fadlin mid kastoo fadli u saaxiiba ay kulla dii camalin saalix yacnii nin kastoo camal wanaagsan leh waxa alla uu siinayaa fadlahu ilaahay fadligiisa ayuu siinayaa oo jannada inuu geliyo ah wain tawallow haddaad haddaba jeedsataan baa nebigu ku yidhi isagoo la dardaarmaya qoomkiisii wain tawallow haddii aad jeedsataan waa min baabi xadfi ixda taaay wain tatawallow bay ahayd haddii aad jeedsataan fa inii anigu baa uu nebigu ku yidhi akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum idinka korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii baan idinka baqayaa maalinkaasoo kabiirin weyn ila allah ilaahay xaggiisunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu wa huwa alleh calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi alaa hooyaay innahum iyagu kuwan mushrikiinta ihi yatnuuna waxay laabayaan suduurahum laabahooda liyastakfuu si ay isaga qariyaan minhu ay min allah ilaahay si ay isaga qariyaan alaa hooyaay xiina yastakshuuna markay isku daboolayaan hiyaabahum dharkooda yaclamu ilaahay waxa uu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan waayo innahu anleh caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiib yihiin wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين